أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorkaroon howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee kasoo baxa dalka itoobiya ayaa warbixin ka qoray saddex sano kadib jabkii kooxda ridada soomaaliya ee kala kulantay duulaankii ee ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga xildhibaanada ridada ee mucaaradka ayaa sheegay in natiijo la-aan uu ku soo dhammaaday kulamadii dhex maray siyaasiyiinta mucaaradka iyo murtad gurgurte kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan dadka ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in weerar xoogan ay kala kulmeen saraakiil murtadiin ah oo dhulboobwaday ciidamada xisbada al-amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ee wilaayada bokool ayaa goob fagaar ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyaglow ee wilaayadaasi askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan in ka badan konton deegaan oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo ka hirgashay deegaanadaasi ardayda macadka khadiija binti khuweylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobaiylabaatanka muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo kala duwan oo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka barjeed ee duleedka magaalada baydhabo gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen xerada w f b ee ay murtadiintu ka degan yihiin degmada garbaharey hiiraan qarax shalay galab mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay isbaara murtadiinta u tiilay galbeedka magaaladaas waxaana ku dhintay hal askari dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ay ku qaadeen xero maliishaad murtadiin ah ay ku leeyihiin halka loo yaqaano oodow ee hoostaga deegaanka kamboni dagaalkan inta uu socday waxa uu dab xoogani ka kacay xerada waxaana gubtay teendhooyinkii iyo sahaydii cadowga mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa dalka kenya ayaa warbixin ka qoray saddex sano kadib jabkii kooxda ridada soomaaliya ee kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen ilyaas cabdulaahi falanqeeya siyaasadeed oo lagu magacaabo aadan daa'uud axmed kana faallooda arrimaha amniga ee geeska afrika ayaa qoray maqaal dheer oo ay daabacday mid ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka dowladda xabashida etoobiya isaguna ciwaan uga dhigay saddex sano oo dagaal ballaaran ah kadib sidee buu ku burburay duulaankii kooxda riddada ay ku qaaday xarakada al-shabaab maqaalkan oo lagu daabacay wargeeska addis standar ayuu falanqeeyahan waxa uu qaybaha hore ee qormadiisa ku soo sardinayaa dulmar kooban oo ku saabsan bilowga dagaalka ay kooxda riddada ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah saddex sano ka hor waxuuna sheegay in bishii ogoste ee sannadkii uu madaxweynaha riddada murtad xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay in nidaamkiisu uu bilaabi doono dagaal dhan walba ah oo lagu qaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalkan uu gurgurta ka dhawaajiyey ayuu qoraagu sheegay inuu yimid kadib weerar dhimasho badan sababay oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ku yaala gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaas oo lagu dilay ilaa kow iyo labaatan xubnood oo u shaqaynaysay kooxda riddada soomaaliya halka in ka badan boqol kalena ay ku dhaawacmeen xasan sheekh ayaana xilligaas jeediyey baaq uu u diriyey ciidankiisa iskuna diyaariyey dagaal weyn oo ka dhan ah mujaahidiinta al-shabaab falanqeeya aadan daa'uud waxa uu intaasi kadib qiimeyn ku sameynayaa saddex sano kadib markii lagu dhawaaqay dagaalkaas waxauna tibaaxay in kooxda riddada ay wajahaysa xaqiiqo murugo leh oo muujinaysa in istaraatiijiyadii la rabay in ciidamadu ay dib ugu qabsadaan dhulka ay maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqotay mid gebi ahaanteed burburtay duulaankaas ayaana noqday mid iftiimiyey tabardarrada hogaamineed ee ka jirta muqdisho iyo nuglaanta ba'an ee hay-adaha amniga dowladda federaalka ayuu yidhi qoraaga maqaalkan lagu daabacay wargeeska addis standar loogana hadlay saddex sano kadib sida ay kooxda riddada ugu fashilantay dagaalkii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka qoraagu waxa uu tilmaamayaa in baaqii murtad xasan sheekh maxamuud ee ahaa dagaal buuxa uu ka dhignaa hadal dhiirigelin u eg marka loo fiiriyo dowladaha afrikaanta ee dullaanka ku jooga dalkan soomaaliya gaar ahaan xilliyada laga hadlayo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada hase ahaatee ka duwan marka la isku farasaaro fagaaraha dagaalka qoraagu waxa uu carabka ku adkeenayaa isagoo qormadiisa sii wata in dagaallo culus oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday matabaan iyo maxaas ay bannaanka keeneen istaraatiijiyadda aanan marnaba la dheeelsan karin ee ay degtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dib uga guratay ayuu yidhi deegaanada hoos yimaada magaalooyinkaas iyo kuwo kale oo gobolka ku yaalla taasoo ku tilmaamay in ay ka dhigneed dabin loo qoday maleeshiyaadka murtadiinta maadaama ay kooxda gurgurta guul u arkaysay middaas ayna la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan markii ay tagtay goobahaas ayayna kooxda riddada ku adkaatay in ay xajisato gacan ku-haynteeda mujaahidiinta al-shabaab ayaana si dhib yar mar kale ula wareegay goobahaas iyagoo weliba dhiigbax daran u geystay askarta cadowga markan waxa uu maqaalku soo gudbinayaa khasaaraha nafeed ee cadowga soo gaaray saddexdii sane ee lasoo dhaafay ee ay dagaalka shahaadala dirarnimo kula jireen mujaahidiinta al-shabaab waxa uu aadam daa'uud sheegayaa in ololaha dagaal ee xukuumadda muqdisho ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah uu ku sababay khasaare baaxad leh oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed intuba kaasoo ay qiyaasada ay soo dusiyeen ilaa amni ay sheegayaan in riddadu ay dagaalkaas ku weysay ku dhowaad saddex kun iyo toddoba boqol oo askari iyo laba kun iyo konton iyo afar xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta iyaguna ah ee taabacsan xukuumadda riddada ah ee muqdisho halka dhaawacuna uu sii cagacagaynaya ilaa sagaal kun iyo lix boqol oo askari dhanka saadka ciidanka ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka faramaroojisay maleeshiyaadka murtadiinta ayuu qoraagu ku sheegay inay ka mid yihiin ilaa boqol iyo koo iyo toddobaatan gaari oo kuwa gaashaamanna ah iyadoona la burburiyey ku dhowaad boqol kale waxaa sidoo kale xusid mudan qoraaguna uu sheegayaa in meesha ay ka baxeen cutubyo ciidan oo u dhisnaa kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo cadadkoodu uu gaarayay ilaa labaatan kun oo ay ku jiraan toban kun oo lagu soo tababaray dalka eritereya halka tobanka kun ee kalena ay yihiin kuwa ay tababartay dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta khasaaruhu waxa uu gaarayaa heer aad u sarreeya iyadoo la xaqiijiyey in dagaaladii ka dhacay deegaanada u dhexeeya coosweyne ilaa galcad lagu dilay boqol iyo soddon iyo laba sarkaal oo ay ku jiraan afar jenaraal iyo saddex iyo toban korneel marka laga hadlayo khasaaraha hantiyadeed kuma koobna oo keliya gaadiidka dagaal ee la gubay ama gacanta u galay al-shabaab balse sidoo kale toddobiyo toban diyaaradood oo nooca daroniska ah ee uu maraykanku adeegsada ayaa la waayey ama burburay waxaa ciidanka ku dhex baaxay firxadka iyo in ay isaga baxsadaan safka dowladda federaalka iyadoo in ka badan afar kun iyo saddex boqol oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo lix boqol iyo labaatan kale oo kuwooda gaarka ah ay isaga carareen xeryihii ay ku sugnaayeen waa noqol ka mid ah qoraalka maqaalka uu baahiyey wargeeska addis standard ee ka soo baxa gudaha dalka etoobiya waxa uu sidoo kale qoraagu maqaalkiisa ku xusay in hoggaanka amni ee kooxda riddada marba marka ka dambaysa si isdabajoog ah loo bedelayo taasoo keentay in la waayo xasilloonnida duulaanka iyo sii socoshadiisa saddex sano gudahood waxaa marar badan la beddelay wasiirro difaac taliyaal ciidan iyo madax sirdoon iyadoo wasiir kasta oo soo mara wasaaradda difaaca kooxda riddada uu celcelis ahaan xilka hayo muddo afar bilood ah oo keliya halka taliyaasha ciidamada saddex jeer gebi ahaanba la beddelay wareegan xaddhaafka ah ee ku salaysan xisaab beddelka ayaana u horseeday xukuumadda riddada ah ee muqdisho inay martigeliso jab aanan kasoo kabasho lahayn oo ay kala kulanto ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sidoo kale falanqeeya aadam daa'uud tibaaxaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u shaqayso sida nidaam dawli ah oo kale ayna gobollada baay iyo bakool ka hirgelisay siddeetan iyo lix isugu jirta macaahid iyo iskuulle nidaami ah waxuuna intaasi ku daray in awoodda mujaahidiinta al-shabaab aysan keliya ku koobnayn cudud milatari balse sidoo kale ay xoogga saaraan wax ka qabashada arrimaha bulshada taasoo u suuragelinaysa in si dhib yar ay ku kasbadaan qulubta bulshada soomaaliyeed iyagoo ka haqabtiraya baahiyada ay qabaan oo ay ugu horrayso cadaaladda iyo adeegyada bulshada ayuu yidhi qoraagu innagoo soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee maqaalka falanqeeya aadam daa'uud waxa uu caddeynayaa in xasan sheekha ku soo fashilmay dagaalka saddexda sano jirsaday ee uu kula jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta ku faanaya qorshaha doorasho qof iyo cod ah isagoo u arkay in ay tahay astaan horumarineed balse dhab ahaantii ay tahay xeelad lagu doonayay in lagu maamulo doorashooyin marin habaabin ah oo ka dhaca muqdisho fikradda ah in soomaaliya ay doorashooyin dimuqraadi ah ka dhacaan ayaana u muuqda mid dhalantayd ah oo keliya loogu talagalay in lagu qanciyo dowladaha saliibiyiinta ee qarashka ku bixiya duulaanka ay ka wadaan soomaaliya qiimeyn sirdoon oo uu soo bandhigaya wargeyska ayaa tibaaxaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kulaalaysa muqdisho islamarkaana ay jirta suuragalnimada inay dhacaan weeraro cagta lagu marinayo saldhigyada ciidamada saliibiyiinta iyo kuwa kabaqaadka u ah sidoo kalena ay isa soo taraysa awoodda sirdoon iyo tan milatari ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo qarka u saaran ayuu yidhi in guud ahaan ay la wareegaan gacanku haynta magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsaned ilyas xildhibaanada mucaaradka ridada ayaa sheegay in natiijo la-aan uu kusoo dhammaaday kulamadii dhex maray siyaasiyiinta mucaaradka iyo murtad gurguurte walaalkan abuushaybe ayaa faahfaahinta warka inoo haya war saxaafadeed ay soo saareen xildhibaanadan oo ka tirsan golaha mucaaradka samate bixinta ayay kaga hadleen kulamadii labadii bilood ee lasoo dhaafay dhexmarayey mucaaradka iyo xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya xubnaha xildhibaanada ayaa rajabeel ka muujiyey kulamadii dhexmaray hogaamiyaasha mucaaradka iyo gurguurta waxayna sheegeen inuu natiijo la-aan kusoo dhammaaday kulankii ugu dambeeyey ee labada dhinac dhexmaray xildhibaanada daaqoodka ayaa ku eedeeyey xasan gurguurta inuusan doonayn in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed isagoona kulamadan keliya uga dan lahaa inuu wakhtiga ku dhammeeyo islamarkaana mucaaradka ku jahwareeriyo bayaan ka soo baxay xubnahan ayaa lagu sheegay in kulamada xasan gurguurta ay yihiin kuwo iska dabawareeg ah oo uusan u socon inuu xaliyo waxa ay tabanayaan mucaaradka iyo maamulada jubbaland iyo puntland ugu dambeyn xildhibaanada ridada ee bayaanka soo saaray ayay ugu baaqeen gaalada caalamka inay soo farageliyaan khilaafka murugsan ee ka dhexe taagan mucaaradka iyo xasan garguurte xaaladan aan sidan lagu fiirsan karin iyagoo intaasi sii raaciyey in gaalada caalamka ay gacmaha ka qabtaan xasan gurgurte oo ay sheegeen inuu waddo khaldan ku wado kooxda ridada soomaaliya kulamo socday labadii bil ee lasoo dhaafay kuwaasoo dhex maray madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradsan dowladiisa ridada ayaa waxaa muuqata inay fashilmeen kuwaasi oo aan ilaahi haatan ka soo bixin qodobo ay labada dhinac isku waafaqeen xilli gurgurta uu weli sii wado duulaanada militari iyo midka siyaasadeed ee ka dhanka ah maamulada ridada jubbaland iyo puntland oo iyagana safka mucaaradka ka soo jeeda mahadsaned abuushayba kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo hogaanka dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaanka booco walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warka inoo haya kulankan wadatashiga ah ee barbar socotay dowla diini ah kana dhacay deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ayaa u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan waxgaradka beesha maadle waxaana kulankan socday muddo siddeed maalin ah iyadoona kulankaasi laga soo saaray bayaan ka kooban sagaal qodob lamber kow wax garadka reer maadle waxay isla qaateen in laga dardar geliyo barashada diinta allah deegaanada ay degaan lamber labo waxaan wilaayada islaamiga ah kula ballannay inaan mid u ahaano difaaca kitaabka alleh iyo sunnada nabigeenna suuban aana ku bixinayno naf maal iyo maskax
sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha maadle iyagoona ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan bayaanka ka soo baxay kulanka waxaa kaloon maanta mataqaanaa hoosna ka hariiqaynaa maanta mataqaanaa annagoo ah beesha reer maadle dagaalada dhagarta badan leh oo geeska afrika ka socoto waxaana rabnaa inaan ka qayb qaadanno kitaabka alla ninkii maanta mataqaanaa in maanta mataqaanaa cagta saaran rabo qaangibirtahayna intay ka dambayso anna ayna ka herin
kulankan wadatashiga aan iskugu nimid annaga iyo walaayada islaamiga hiiraan maalmahanba noo socday allah mahadsan humma walaayadaa ku mahadsan annagana khiyaartii kasoo qayb gashay oo beesha reer maadlaan nahay kolley maalmahan waxaan meesha ka qaadanay ama aan ka faa'idnay dhaxalkii nabigaan meeshaan aan ku qaybsanayn marka waxaan maaragtaa u taagannahay inaan dhaxalka nabigeenna meeshan suuban aan ku qaybsanno oo ummad islaam oo dhan u dhexeeyey marka maalmahan waxaan dareensanaan war meesha uu dagaal ka socdaa war shabaab iyo dowlad ama shabaab iyo murtiina is hayst ilaan kitaabkan in lasku haystaba in badanba dadka inay marti ka yihiin baad moodaa laakiin hadda wax badan waa la fahmay maadaama qismigeenna dhaxasheenna aan qaadanay ummadda kaleo soomaaliyeed waxaanu maaragta ugu baaqaynaa inay dhaxalkaas wax ka qaataan midda kale waxaan leenahay xafladda maanta meeshaan ka jirto waa xaflad maanta walaayada islaamka iyo reer maadle ay maanta ku gaareen go-aan ku gaareen waaye xafladaasoo ah xaflad diineed xumaan ma aha waa xaflad diineed inuu ummadda diinta ay dhaqangeliyaan inuu kitaabka allah subxaanahu watacaala ay dhaqangeliyaan inuu sunnada nabiga ay dhaqangeliyaan waliga wilaayadda islaamiga hiiraan sheekh guuleed abudhammaan oo soo xiray kulanka wadatashiga ee u dhexeeyey wilaayadda iyo waxgaradka beesha maadle ayaa kula dardaarmay odayaasha inay dhaqan geliyaan bayaanka ka soo baxay kulanka kulankii dowladda iyo wadatashiga isugu jiray ee u socday beesha aan walaalaha nahay ee reer maadle iyo walaalahood wilaayada islaamiga hiiraan soona socday siddeedda maalmood xafladda gebagabada waa in qof kasta oo ka soo qayb galay waa u mahad celinayna jazaakum allahu khayran culimmadii siddeedda maalmood duruustii socotay bixinaysay ilaahay subxaanahu watacaala ajrigooda ha badiyo wixii laga faa'iiday oo ay sheegeenna qalbiyada allaha noo geliyo walaalaha reer maadle oo aan siddeedda cisho meesha iskula sabraynay da' walba leh dhammaan waxgaradkii intii muhiimhayd meesha ay ku kulmeen lixdan iyo laba oday baa meesha fadhida sawirkiinni iyo dulqaadkiinni iyo samcigiinni fiicnaa iyo weliba deganaantii aad ku qaadanayseen duruustii qiimaha badnayd waa idinkaga mahad celinayna jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum bahweynta reer maadle waxgarad iyo dhaqan dadka meesha fadhiya iyo ganacsiba siddeed maalmood baa duruus la qaadanaya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigiisa waxaan horey isugu sheegnay waxa lagu cisoobo oo lagu sharfoobo oo lagu kormarin ayaga yihiin wixii aad barateen oo aad fahamteen oo walaalihiin wakhtiga idinku geliyeen oo la idiin sheegay camal u beddela dhaqangelin u beddela naftiinna ku bilaaba ha dayacina walaalihiin iyo awlaaddiinna iyo xaasaskiinna iyo ahalka idinka dambeeyana gaarsiiya waxyaabahan ku ballannay waxaa ka mid ah laga bilaabo maanta kulligan inaan ducaad noqonnaba ku ballanno laga bilaabo maanta guri maadle meel uu ku yaallaba inuu dugsi quraan isu beddelama ku ballannay maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa allah hadduu idmo subxaanahu wa tacaala min jiiqley ilaa keli gubadle dhulkuu maadla dego maanta raayatu tawxiidna ay ka taagan tahay waxaan rabnaa in isu bedelo dugsiyo qur-aan kulligii wilaayadda hiiraan ayaa kulamo joogta la yeelata hogaanka dhaqanka qabaa'ilada dega huulayada iyadoona kulamadaasi looga arinsado horumarka deegaanada huulayada iyo dardargelinta kaalinta beela ay kaga jiraan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsaned casaam dadka ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in weerar xooggan ay kala kulmeen saraakiil murtadiin ah oo dhulbowbaday walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warka inoo haya degmooyinka gobolka banaadir waxaa weli si xowlah uga socda dhulboobka ay geysanayaan saraakiisha koox xidhiidada kuwaasoo si xog ah kula wareegaya dhulalka dadka shacabka ah ay leeyihiin xaafadda warshadii hore ee birta degmada dayniile waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo ay dadka deegaanka uga cabanayaan weerar uga yimid koox xidhiidada waxayna doonaysaa inay dhulkaas boobto kana iibiso ganacsato imaanlaawayaal ah saraakiil ka tirsan kooxda xasan gurguurta ayaa gaaraya xaafadda waxayna dadka deegaanka u badan danyar ku wargeliyeen in gaadiidka cagacagafta la gelin doona xaafadaha lana burburinayo guryahooda hooyooyin waayeelo ah oo isku soo baxyada ka qayb galay ayaa habaaray madaxa kooxda riidada ee horboodaya dhulboobkan lagu doominayo rayidka ee guryahooda la boobayo
tiftif iyo dulmilow baa lacagaha ayagii guranaya booskii aan deganay baan layga raraya sagaashan jir baan ahay oo na duminaya oo beesadii naga guranaya oo dabadhilifka waxaa naloo qabtay afar maalmood afar maalmoodna kuma guuri karo waqya wiillaanahay wiilya gabar midna ma qabo yaannaa ku habaarin hilbahaagi yaan nahaye naga dhici dadka dadka naga dhici dadka na dhacaya oo shaarkaaga nagu dhacaya naga dhici waxa nala ku dhacayo oo nala ku hujuubayo waa shaarkaaga hoostiisa habar la barakacshay iyo cunug la garaacayoo la dilay oo la tumay yaa oo wuxuu sidii qashanka baabuurta loogu daray war maxaad u talinaysaan ciiddabaad u talinaysiin waxaan ahay hooyooyinka ku dhaqan degmada dayniile waxaan degannahay dhulkan warshadda birta waxaan iskugu soo baxan cabasho cabashadeenna waxaan ku muujinaynaa boob lagu haaya dhulkeenna dhulkeenna waxaa boobaya ganacsato iyo rag dulaaliina oo dabadhilif u ah boobka dhulka shacabka ah iyo kuwa danta guud kadibna laga iibinayo ganacsato iyo maanlaawayaal ahaa ayaa ila dhaqaale u noqday xasan gurguurta iyo kaaliyaashiisa waxayna warbixino soo baxay sheegayaan in mashruucan xaaraanta ah ay murtadiinta ka sameeyeen lacaga boqolaal maryuun oo dollar ah mahadsanid marwaan ciidamada xisbada al amru bilmacruuf annahyu canilmunkar ee wilaayada bokol ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyeglow ee wilaayadaasi walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warka inoo haya la dagaalanka raashinka dhacay daawada dhacday shoobinka dhacay bacaha iyo wax weliba oo dhib u geysan kara bulshada in laga suuliyo waa astaanta muujinaysa waxay u taagan yihiin ciidanka al-amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxayna mas-uuliyiinta ciidanka xisbada muddooyinkii dambe sare u qaadeen baadigoobka ay ku wajahayaan agabyada dhacay ee waxyeelada u geysan kara bulshada iyagoona baaraya goobaha ganacsiga gaar ahaan baqaarada raashinka lagu iibiyo dukaanada lagu iibiyo shoobinka iyo farmashiyaasha daawooyinka lagu iibiyo si looga saaro waxyaabaha dhacay ee sunta ah dhibkana u geysan kara bulshada ay bacdalaahi mas-uuliyadda amniga u hayaan ciidanka al-amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ee maamulka islaamiga ee degmada tieglow ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka wasiila oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tieglow waxay ku soo qabteen agabyo kala duwan oo dhacay iyo bacda oo ah midda ugu daran ee dhibaatada ku haysa dadka iyo duunyada intaba waxayna ugu dambeyn agabyadaasi ku gubeen deegaanka wasiila oo ka mid a deegaanada hoos yimaada tieglow goobtii lagu gubayay agabyadan ay soo qabteen ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee degmada tieglow waxaa ku sugnaa bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana goobta ka hadlay qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyagoona soo dhoweeyey howlgalkan ciidanka sidoo kalena ka sheekeeyey dhibaatooyinka bacda ay ku hayso duunyada goolgalkan fayley iyadan fayley kaas maybuwa wala dhibaato wadankan sheena hoola dhibaatan sheena hataa ini busho sheena lukuyaabo dadka hatii duunyadaba sheena allan baayaalkan baayaalkan may raashinka dhaha galo koraan biyo dhatiyo dhaha galo koraan dadbaansa badan aagatidan dulka daboole anid baniaadan uurse dhiidoma lukuyaaba marka dhabiinka kagamnataaswey raashinka dhe maybuwa udurkun baha waaye caafimaadka luwaysinyi may sababsaana raashinkun dhe saas iyada iyada iyo taas yaan may buwahan kaalankoolo oo dagaalmaka faylaya kumada taas iyada iyada han dhawaan taas insha allah maamulka iyo onew insha allah dadka howlgali kama hasantiin arrinteeda howlgalkan mayn aragaana mujaahidiinta ilaahay guul hasii garab guule alla hasii bacyaalkana ilaahay alla kama hadiyo xoola aameyaan hataa hilib mukorow may buwaha hataa macadiina waayaan caana madle walallow madle neefka ololada lay wiineeyey degalilay raariyay diifjeylay dururgurey hoob la goori walaa oo ololeys uusis baaca lukbiya wali abiyo bacyaalkan in la dagaalama fadaan ha raashinka dhidadka noo gadahay oo niikhyaamahay in la dagaalama waa ku faraxsanahay waa ku faraxsanahay waa ku qanacsanahay dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka xisbada ee maamulka islaamiga ee magaalada buurdhuxunle goob fagaara ay ku gubeen agabyo dhacay oo bulshada dhib ku ahaa mahadsaned abu xasaan askarta abiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali wilaayada islaamiga mudug waxay soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasoo ka soo baxay sabka cadowga kana tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada xaradheere cusmaan cumar maxamed wuxuu sheegay inuu ka toobad keenay falkii riddada ahaa uu ku dhacay dibna aan ugu laaban doonin wuxuuna sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada xaradheere dhibaato badan ay ku hayaan dadka ku nool gudaha degmada iyo deegaanada ku dhowdhow askarigan ayaa wuxuu sheegay in maleeshiyaadka murtadiintu ay si weyn uga baqayaan weerarada ciidanka mujaahidiinta ku sugan duleedka degmadaas cusmaan cumar maxamed oo ay wilaayada islaamiga ee mudug ku soo bandhigtay fagaara ku yaala degmada jawle ayaa la hadlay idaacadda islaamiga al andulus cusmaan cumar maxamed xaalka degmada xaradheere xaaladiisu aad maaha ciidamadu waa gorgor iyo ilaalo qaran qaybna kama tirsan cabdisleyda oon xalafii galay ilaahay yaana iga soo waday nayo meeshaas meel dhaqaaqo kama jiraan xalaha aad uga baqaan aad uga baqaan hadii wadanka imaanaya waa uga baxelaan me si weyn uga toba ma laga yaabo ma laga yaabo waa ku soo arka ilaahay yaana iga keena waxyaalo badanaa jiray dadka inta la xabadeeyo laleeyahay taasankaolayno been maya maya maya maya been been aan soconayno yani waxyaalo badanaa soo baabi'ina ah oo aan soconayn ilaabiada kuu ranyahay waxyaalo badanaa ka jira xaalka masalan awdan ogtahay hanuunka ilaahaada ilaahayaana isoo aminsay ina karansiiyey inaan ka tooba keeno inaan dalkayga dadkayga ku noolaadoon dadkayga aan la noolaadoon ilaahay aanu tooba keeno ayaan ku guulaysa daacaddiida sida waa la wada qabaa laakiin been weeye ninkii isu soo dhiibo ilaahay u tooba keeno wax kastuu yahay in la cafinayaa iisoo baxday oo waxaas aysan wax jiraahay si wanaagsan si wanaagsan iisoo dhaweyday si wanaagsan iisoo dhawaaday sharaf iyo islaamnimada walaayadii aad uga baqaan macnaha in la soo weeraro oo nin oon gaarkii sheeg oon amar ku didayaan ahaa ilaahay waan iga keena waa soo helin mana la dahadilin dhibaatana ma aanan arag walaayaduna waa ay mahadsan walaayaduna ninka iskoo dhiibay ee casi ku suliday intaasaan ugu baaqaya guryahana soo aadaan silaa ilaahay nagu tooba keenaa waana aan soo tegayo ilaahay ugu guuleeyana inaa dalkii iyo dadkii shacabkiina ahaaba haddii alla kuurinaya waxaas waa riwaayad cid idin taabanay male ilaahay loo tooba keeno dadkiina iyo dunyadiina iyo diinkiina ilaashada anigu baaqi lahaa anaana dhihi jiray mushaara qaadigiin hadda idin bilaabana beena wey wax oon berinkaas iska cun weerdiyaana qabo waxaan ahayn weligii maxaanan qabo markii yani howlgalka yani inta dhibka la xabadeeyo qaybta lagu goosto waxaa laleeyahay laylkasaha iyo sacabkiga laga soo gadana anaha waa waxdaas ishee daraa laga keenaya sababta waana la sabasana maya dad kale qabiilaad iyo wax isagaa laga iibsanaya sacabkoo kale iyo laylkasaha iyo dagaalada wilaayaadka islaamiga ayaa maalin walba waxaa soo gaara maleeshiyaad ka soo baxaya safka cadowga allah mahadsanida cabdiraxiin in ka badan konton deegaan oo hoostaga degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo ka hirgashay deegaanadaasi walaalkeen cuthmaan axmed dhuwow ayaa warbixinta warka inoo haya iyadoo qayb ka ah dadaalada uu wado maktabka dacwada ee gobolka iyo midka degmada waxaa degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka socda kormeer kulamo wadatashi ah iyo dowlaha diini ah oo la gaarsiinayo dadka ku nool deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada dhowaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada iyo culimo waxa ay kormeer dacawaha ku gaareen deegaanada jiinka webiga halkaasoo kulamo dacwo ay ku gaarsiiyeen in ka badan konton deegaan oo hoos taga magaalada jilib sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ahaa culimmadii kormeerka qaybta ka ahaa ayaa boqolaal bulshaha kula hadlay qaar ka mid a goobihii ay kormeerka dacwada ku tageen wuxuuna u jeediyey kelimaad ku saabsanaa in bulshada ay ka faa'iidaystaan dadaalada waxbarasho ee wakhti kasta uu ku howlan yahay maktabka dacwada wuxuuna sidoo kale sheequ ka hadlay faa'iidada barashada cilmiga sharciga iyo in qof kasta looga baahan yahay inuu ummadda gaarsiiyo wuxuu bartay marka dacwada dadka alle loogu yeero fadliga ay leedahay marka ugu horraysa naftaada inaad jahliga aad ka qaaddo ood ka kor yeesho aaniyanna aad ku dhaqanto aalian in haddana ummadda aad u gudbiso waa ahmiyadda wax loo barna waxyaalahaasaa ka mid alla wuxuu leeyay waman axsanu qowlan minman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin waxaa kaloo alla uu leeyay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruuf wayanhowna cala almunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun waa ducaaddii unbay haddana aayaddaa ka hadlay axaadiidta waxaa ka mid a xadiidka cabdullaahi mascuud nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam nadara allaahu imra'an samica mina xadiidan faballagahu kamaa samicahu faruba muballiqin axfad min saamicin oo nebigu uu yidhi fawallaahi laa yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam dacwada runtii waa mas-uuliyad ina wada saaran oo qof kastaoo muslim nin kastaoo muslim gabarh kastaoo muslimad laga rabo oo mukallafa qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii intaasi kadib raggii ka qayb qaatay kulanka dacwada iyo kormeerka oo isugu jirayha mas-uuliyiinta tuulooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen waxgaradka ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus insha allahu maanta waxaa noo yimid maamulka degmada waxay noo qabteen dowro iyo wadatashi oo laga tashanayay sidii qaabka dacwadda loo horumarin lahaa aad bay noo baraarujiyeen waxyaabihii laga hadlayay waxaa ka mid ahay fadlul cilmi cilmiga fadliga uu leeyahay idaaratul waqti ayaa ka mid ahaa iyo dacwada sidii loo dardargelin lahaa si fiican bayna noo baraarujiyeen waxaana ka koobnayn tuulooyin adiga gaaraya ilaa iyo konton iyo siddeed tuulo waxaana tuulo walbana ka yimid ma'anaa daaciga iyo waaliga ka yimid dadka tiradooda waxay ahaayeen guud ahaan boqol iyo toban iyo lix qofood aad baana looga faa'iidaystay culimmadii noo timidna waxaa ka mid ahaa sheekh abdiwaaxidaa ka mid ahaa waaliga degmadaa ka mid ahaa iyo maaragtay amiirka dacwada degmada aad bayna noo faa'iideyn annagana waxaan ballanqaadayna haddii ilaahay idmo wixii aan meesha ka qaadanay inaan tuulooyinkii dadkii aan ka soo dhex baxnay inaan dib u goyno haddii ilaahay idmo iyagana aan u gudbinno saasaynu ballan waxaa kaloon codsanaynaa maanaa sidan oo kale maamulka degmada iyo dacwadaba waxaan ka codsanaynaa in sidan oo kale maaragtay mar walba la soo celceliyo dadka la isbaraarujiyo oo maaragtay saas oo kale naloo baraarujiyo waxaa waxay taas keenaysaa in anagana aan dib aan bulshada dib u waraajin keenayna marka maanta waxaan meesha aan ugu kulmnay dowre oo maaragta oo wacyigelin ah oo dowlooyinka sida hadda maarag maaragta meesha lagu kulmay dadkaasoo tiradooda ila ag tahay tuulooyinka ay ka imaadeen konton siddeed tuulo oo maaragta dadka tiradoodana boqol toban iyo lix intaasaa meesha dowre aan ku qaadanay dowradaas oo ka mid ah baraarujiin oo sidii maaragta diinta kor loogu qaadi lahaa midda labaad in idaarada oo maaragta oo qof kastaba meeshii ku aadan in maaragta meeshiisa maaragta in ma- loogu maaragta nin lagu filan karo nin kasta meeshii ku aadan lagu filan karo oo dacwadiisa ku gudan karo marka intaasa meesha laisugu yimid een, waana maaragta si fiicana meesha lagu laisugu dhegaystay aana ku qaadanaynu ku cajiibnay anagana waxaan ballan qaadnay inaan dadkiina u dambeeyo aan gaarsiino oo dacwadii aan gaarsiino u bandhigno oo sideeda meeshii lagu sii wado marka sidaas darteed
maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa muddooyinkan wada olole waxbarasho kaasoo ka socda magaalooyinka tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah ardayda macadka khadiija binti khuwaylad ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada bay walaalkeen abu ayman ayaa faahfaahinta warka inoo haya استخرج الروح مني في تغارورها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراء الكل وانصرفوا بعد الياس وجدت في شراء الكفن halkani waa macadka khadiija bintu khuwaylad xaruntiisa degmada labaatan jiro ee wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo wax ku bartaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi macadkan oo ka mid ah macaahida dumarka lagu baro qur-aanka iyo culumtiisa durus sharci oo kala duwan ay ku qaataan sidoo kale macadkan ayaa ah goob lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee dacwada islaamka dhowaan waxaan ka qayb galay munaasabad ay ku soo bandhigayeen dumarka macadka khadiija ee degmada labaatan jirow bandhig cilmiyeed heer sare oo ku aadan waxyaabihii ay barteen iyadoona goobta bandhig ay xaadir ku ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow gabdhaha daaciyaadka ee dhigta macadka khadiija ayaa kelimaad soo dhoweynaa kadib soo gudbiyey tafsiirka qur-aanka kariimka أرحبكم اليوم في معهدنا خديجة بنت خويلد في محافظة لباتنجرو بأيد مفتوح وقلب مسرور معهدنا هذا يرحب الضيوف الأعزاء ونرجو أن تكون زيارتكم خيرا لنا ونسأل الله تعالى أن يديم لنا التوفيق أيها الضيوف الكرام فتح معهدنا المبارك في يوم السادس من شهر رجب في عام 1444 هجرية ونحن في هذا المعهد سنتين ونصف تقريبا أخذنا في هذا المعهد كتبا كثيرة من فنون متنوعة نرجو من الله الختم والسلامة اسمي مسلمة محمد نور معهد خديجة بنت خويلد في محافظة لباتنجرو بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس ذات ما يبان لو هذا حسابهم حسابتيو والهل هم يون في غفلة هلمان كسوغنيه ما يأتيهم من كون من ذكر وحي من كون من ربهم ربشو يكشكو هذا محدث أو عصب إلا هدين كوي استمعوه دون ساعة وهم مرهاليون يلعبون إياريا لا هي تهاري كسوب هذا هلما قلوبهم قلوبتيو وأسروا نجوى شرك يسريس الذين هاني ظلموا ظلم صوبيا قائلين هالي وكقولا هل هذا كان هذا إلا بشر بشر هذا مثلكم اسموك لإيه أفتأتون السحر سحر كان سيدا سانا وأنتم تبصرون اسموا أرقاسا intaasi kadib dumarka macadka khadiija ee degmada labaatan jirow ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare oo ka tarjumaya heerkooda aqooneed iyo waxyaabihii ay barteen اسمي شكري شيخ حسن إبراهيم خديجة بنت خويلد في محافظة لباتنجرو يوم الفرقان شلبكيون شي كانت ما بهايت هذه المع... معركة معركة انتهى معركة يهيت بين الكفر والإيمان إيمان كفر بهايت قاتل لدقلم فيها في المعركة معركة انتهى الرجل رجل كعمه وذر شيء وأباه آه شيء وابنه ونجي وأخاه ولا شيء وخاله وابت شيء وأدناه انتاس ولكهوسيا قتل الديلي فيها في المعركة معركة تم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكرا النقدة خاله ابتشي يدري على العاصي بن هشام هنا وواجه كهرسة فيها في المعركة معركة تم دحضي أبو بكر ابنه ونجي عبد الرحمن إيه. وأسرها قفال فيها في المعركة معركة تم دحضي المسلمون مسلمين على عباسها قفال وهو وسون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إذ هاي وهكذا ساسوك لينقضى ميبك gotay fiiha fil macrakati macrakadan tanga dhaxadii silatu lqaraabati qaraabaha riiriyoshaya goti wa acala allaha ilaahaya koraysi fiiha fil macrakati macrakadan tanga dhaxadii kelimat aliimaani iimaankii kelmadiis معهد خديجة بنت خويلة في محافظة لباتنجرو أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه قال مصنف كميبري وهو فاعل على قسمين لما قيوض ظاهر كظاهر ومضمر كمضمر فالظاهر كان ظاهر كنحو قولك هذا الكوكل qaama zaydun zeyd yasurumi wayaquumu zaydun zeyda surume waqaama zaydaani lamadii zeyd yasurumaayaan surumeen wayaquumu zaydaani lamadii zeyd yasurumaayaan waqaama zayduuna zeydayaalkii badanayan yasurumeen wayaquumu zayduuna zeydayaalkii badanayan yasurumaayaan ugu dambeynna waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku saabsan macadka khadiija iyo waxyaabaha lagu barto macadkan kadabana meebaa laray macadka khadiija binti khuweylad magaaladan roogno mee laray labaatan jarow hiraabti lama sac laha gale ilaa afar saac ibar ilaa ishaan saac lagu taga lama sano ibar ka dhowaad maadooyinka baradaana xadiid fiqhi siiro naxwo tafsiir farqiga andhexe ilaahanka mahadiyaan walbadan un hor dhaaan kasaani hadda barana magacaan warta maxamed ibraahim yaleere macadkan dhigado khadiija binti khuweylad fii muxaafadati labaatan jirow walbadan ka faa'in ilaahanku mahadiyaane tafsiirka qur-aanka ka barani axaadiista ka barani siirada ka barani nicmooyin unantaan tiri korna ka faahidni farqigingaan dhahay maalintii macadkan la furaa iyo maalinta tuun marahayn walbadan yaa isku bedelin gebdho mayfa faringan jeedi macadkan yani aasaasen mahadwigan kahayna kadibna hata may bandir daarmaanay sidii hataba horumar iyo nay faa'iidooyin badan aan inga fikirin hatan antin inga fikiraano mustaqbalka ardan badana ka dadaalantaasa ka codsadaan bandhig cilmiyeedkan ay soo gudbiyeen dumarka muslimaadka ee wax ka barta macadka khadiija ee degmada labaatan jirow ayaa bannaanka keenaya dadaalka hagaar la-aanta ah ee maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu ku bixinayo guud ahaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan aad buu mahadsan yahay abwa iman ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay guniya gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu